Buugga Muqadisho Memoir ama Xusuus Qorkii Muqdisho waa buug uu qoray xasan abuukar oo dhowaan geeriyooday allaha u naxariistee buuggan waxaa la daabacay sanadkii ka buugga kan waxaa wada gorfeynaynaa oo ka sheekaysanaynaa aniga iyo saaxiibka iyo cali dhegeysi wacan
bismillahi raxmaan raxiim kulanti wanaagsan mar kale maanta waxaan faallo ka bixin doonaa buug oo qoray allah u naxariistay xasan abubakar oo maalin dhaweyd ku geeri maalin dhaweyd geeriyooda xasan buuggiis waxaa la yidhahdaa muqdisho memoir cadnaan baa akhriyey cadnaanu bal nooga dhac sheekada buugga ku qoran allah u naxariistay xasan abubakar anigu markii hore waxaan ku bartay websiteka warner news oo uu maqaalo fara badan kusoo qori jiray buuggiisana qof baa gorfayn kasoo qoray baan filayaa ama laba kun iyo shan iyo tobankii meelahaasay ahayd marka halkaasaan kasoo arkay anigu markaas buugga waan soo gatay waana akhriyey buugga waa buug aada u yar oo iska kooban laba boqol oo bog ma gaadho waxa weeye boqol iyo dhowr iyo soddon bog marka qoraaga xasan abuukar buugga kan waa xusuus qor buu yahay wuxuu kaga sheekeynayaa noloshiisa muqdisho laynka ugu horeeya ee buugga wuxuu ku qoray inay muqdisho ugu dambeysay kun sagaal boqol iyo toddobiyo siddeetankii buuggana dabeecadiisu waxay laba kun iyo shan iyo tobanka waa waqti aada u dheer oo moogtahay ku dhow saddexdii sannadood ku dhowaanaya inkasta oo gadaal ka ogaaday inuu qoraagu akhiiran muqdisho ku laabtay laba kun iyo siddeed iyo tobankii haba koobnaatee oo maqaalo kusoo qoray halkaasi warner news laakiin buuggu wuxuu ku fiican yahay waxaan inta badan dadka soomaaliyeed xusuus qorada qaab honesty ugama hadlaan kama sheekeeyaan hadday xusuus qor qoraanna intooda badan waxay ka sheekeeyaan dhacdooyinka waaweyn laakiin si gaara oo shakhsiyan ugama sheekeeyaan qoyskooda dariskooda macallimiintooda asxaabtooda ciyaala xaafadkii xaafadii ay ku noolaayeen buugga markaad akhrido waxaa ku jira sawiradii qoyskiisa wuxuu ka sheekeynaya dadka ay deriska ahaayeen hooyadiibuu aada uga sheekeynayaa oo badiba koritaankiisii iyo korriinkiisii qayb libaax ka qaadatay isagu soomaaliya waxa uu ku noolaa uun sideed iyo tobankii sane ugu horreysay noloshiisa sideed iyo toban jir markuu gaadhay sanadkii toddobaatan iyo sideedii carabaha ayuu jaamacad ugu baxay deetana halkaasuu kasii dhoofo wuxuu sii galay maraykanka bilowgii sideetamaadkii waa intaan qabtii soomaaliya dhacay isagu maskaxdiisa soomaaliyada uu yaqaanay way ka duwan tahay soomaaliyada uu usoo laabtay laba kun iyo sideed tobankii koob iyo soddon sano kabacdi waad garatay marka waxaad odhan kartaaba qoraagu soomaaliyadiisii hore qayb bay ugu xidhnayd ilaa intuu buugga soo qorayey dana soomaaliyada iyo soomaalidiisu isku bedeshay dambe ayuu gadaal kaga darayleen wax weyn baa dhacay moog tahay dagaaladii sokeeye wax weyn baa iska bedelay maaha siyaasadii suqura maaha nabadgelyada maaha laakiin xataa qaabka dhaqanki mujtamac ahaan shakhsiyan dadka lano dhaawacaad nafsiyaada baa soo gaaray oo bedelay qaabkii loo fikiri jiray wax kasta way doorsoomeen waxaana jeclaan lahaa allaha naxariista haddaan wad ku iman inuu qoraagu bar hadduu qori lahaa buug kale oo ama faallooyin yara waqti ku qaadan lahaa muqdisho isbedelada intaa leeg ee uu ka dareemay inay ka dhaceen hadduu qofku qof reer muqdisho yahayna bugan aad buu ugu raaxaysanaya leannahu xaafadihii hore muqdisho xamarweynaya dhulkaas aad uga shekeynaya sidoo kale wuxuu ka shekeynaya markuu ardayga ahaa ololihii waxbarashada ee ardayda soomaaliyeed loogu diray maogtahay markii afka la baray bartamihii toddobaatanaadkii ee lagu yiri ololihii baa bilaabmaya bar ama waxbaro dadka caruur yaroo afar toban jira shan iyo toban jira loo dirayey miiga qof ciyaala muqdisho oo ama magaalo weyn hargeysa oo kale aan weligii ka bixin oo lagu dirayo moogtahay miiga baqol iyo dhul aanad garanayn walowli dadka odayaasha iyo islaamaha waaweyn afka sida loo haa sobar oo dhowr bilood kusoo jira xagga waxyaabaha moogtahay buug badan oo noocan haddii la qoro xusuus qora dhaqankii ummadda waxbaa ka badbaadaya calaqal hadhowtoole generationska dambe waxay siinaysaa imagination arrimuhu sayaxaya leannahu ma habboono inaynu xasuusanno soomaaliyada ka dambeysay qabtii iyo dagaaladii sokeeye soomaalidu way ka duwanayd
waxaan akhriyey xusuus qor uu qoray jaamac maxamed qaalib marka waxaan rabaa inaan ku weydiiyo jaamac wuxuu ka hadlayaa meeshii uu ku dhashay iyo baadiyihii iyo siduu u ekaa iyo oo aad kuu soo jiidanay maxaa allah u naxariistay xasan abubakar uu uu uga hadlayaa buuggiisa markuu ka hadlaayo meelihii ku dhashay iyo quruxdeedii sideedii horta xasan abubakar reer baadiye ma ahayn
waxaanad fili kartaa inta badan dadka dadka da'diisa ah dadka generationkiisa ahaa soomaalida badii reer baadiya ahaayeen marka rag badanoo gadaal wax ka qoray mid kasta wuxuu ka sheekeeya noloshiisii baadiyaha tusaale ahaan xataa xataa buugtayga laga qoro waxay jirtaa qoraa soomaaliyeed oo britisha nadiifa la yidhaahdo inaad taqaanaa laga yaabaa lafteedu sheeko yaroo farsamaysan oo farshaxana bay ka qortay sheekooyinkii aabaheed markuu koriyo uga sheekay lakiin isaga laftiisu dee nin reer miyiyu ahaa marka waxyaabaha uu xasan abuukar horta kaga duwan yahay waa isaga waa nin reer magaala yani reer magaala dexeyna baan noo noqonana markaan yani waa reer magaal reer muqdisho ku dhashay ku barbaaray marka baadiye lagama sheekeynayo buugiisa wuxuu kaga hadlayaa uun waa muqdisho oo xaafadii ku koray dadkii deriskiisa ahaa waxaan filayaa buuguna markaad si u eegto qoraaga laftiisa wuxuu u qorayay naftiisa waad garatay si uu wax isugu xasuusiyo leanna kulka waxaa dhi markaad wax qorayso waxbaa lagu xasuustaa laakiin qoraagu sidoo kale wuxuu sheegayaa inuu buuggan ugu talagalay caruurtiisa qoyskiisa iyo da'yarta soomaaliyeed ee kortay intii ka dambeysay koob iyo sagaashankii inay wax kaga xasuustaan noloshii ka horreysay koob iyo sagaashankii aad iyo aad qoraagu ma ka hadlay cuntooyinkii xamar
horta buuggaanu de waxaan akhriyey shan sano lix sano kahor iminkana dib umaan marin marka ma xasuusto inuu kole kolley uu kaga hadlalayaa meelo mucayana cuntooyinka ma hubo laakiin the xamar jajab house adaa dhe xamar jajab iyo xamar weyne iyo waxaa gargaranahaye ma garata laakiin laakiin aniga hal shayba buugga dhan ka calaamadeeyey xasuusta sababtaan u calaamadeeyey marka wuxuu ka hadlayaa waxbarashadii soomaaliya uu ku soo qaatay iyo tan maraykanka farqiga ugu weyn u dhexeeyey waana waana experience aniga lafteedu aan dareemay ama moogtahay wax aniga lafteedii aan dareemay wuxuu leeyahy marka ay noqoto buli sayniska iyo taariikhda iyo xisaabta iyo culuumta sayniska ah farqi weynuma dhexayn tiya soomaaliya kasoo qaatay tan maraykanka laakiin farqiga wuxuu ku jiray buu leeyahay inaanu markaanu waddankii joognay ka qayb qaadashadu ayna jirin in ardaydu ka qayb qaata inagoo xun baa laynoo sheegaa waxaa laynoo sheego kama doodno su-aal kama weydiino siduu yahay sax iyo khalad wuxuu yahay siduu yahay baad ku qaadanaysaa af kama soo celin kartid waad xifdinaysaa kabacdina waad imtixaankaa ku gelaysaa ha ma jirto markaa ka qayb qaadasho in su-aalo la isweydiiyo lahaa maxay siday sidan u noqotay maxaa sidan odhan weynay aniga lafteeduna waxyaabaha aan dareemaynan aad ugu liitay ka mid tahay markaanwaxbarasho sistamka lagu qoro wuxuu ahaa wuxuu lagu shaqo qaado su-aalaad ka weydiin hadday su-aalaaysato adigu isweydiin cid ha weydiin adduunyada kalena inta badan waxa lagaa doonaya inaad wixii fikirto ood marka su-aala lagaa weydiiyo aragtiinkaaga soo gudbiso marka fikraddaasi qoraaga lafteedu xusay fikrad waxa weeye malaha isla dareemi karna cid kasta oo wadanka degalka ku baratay iyo dibaddana wax ku baratay ay dareemi karaan farqiga u dhexeeya allah u naxariistee xasan abubakar muxuu muxuu ku gebagabeeyey buuggiisi
buuggu inta badan uma uma yacni waa xusuus qorkiisii sideed iyo tobankaa sannadoodii u horreysay mana jiro wax message gaara oo uu dabayaaqada buugga ku xusay qoraagu qolaha waxaad dareemaysaa inuu buuggani gumud yahay oo uu qoraagu u talagalay malaha inuu wax kale ku xigsiin karayo xaggaa ka sii wadi kari laha laakiin tii ilaahay baa u timid baan filayaa imikoodlooma sadari karo waxaan kula tirin lahaa inay akhriyaan cid walba oo jecelana wax ka ogaato nolosha inta badan waxaa nooga sheekeeya nolosha baadiyaha iyo waxyaaba siyaasadda iyo qof iskii iska jecel wuxuu ku ogaado dadka normalka ee muqdisho dadka caadiga qofka caadiga ku muqdisho uu fikrad kaasi ku caawinaya
waan ka xumaa inaan buugga akhrin laakiin waa buuggay ugu horeeyaan akhrin doono ayuu ayuu ayuu ku jiraa sanadkan labada kun iyo labaatan iyo kowda waa mahadsantaa doctor cabnaan waxaan rajaynayaa inaan programyo kalena aan buwaag badan oo kalena ka munaaqashan doono adaan badan saaxiib